halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da oo aad si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka ah iyo sagaal iyo afartanka mitrban hirarka efhamyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo barta internetka v o a somaly com
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa cawaysnimo talaadaha bisha ogostna waa koob iyo toban sannadka laba kun iyo shan iyo tobanka idaacadda cawaysnimana waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii waa go'aankaganu caawa kaga hadlayno dhallinyarada iyo waxyaabaha ay qabtaan xilliga xagaaga ee ay iskuullada ka maqan yihiin waxaan idinla socodsiinaya barnaamijka anigoo ah maxamed cabdi iyo sahre cabdi axmed
madxafyada oo kale aanu geyno oo ay si aanay uga lumin de waxbarashadii waan ay gartay samar ku jiraan marka waxyaaba badan baa jiro ardaydu ay qabtaan inta lagu jiro fasaxyada
kaasi waxa uu ahaa cabdirashiid cali warsame maamulaha dugsiga dhexe ee magaalooyinka mataanaha ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanku ka hadlaya waxyaabaha ay dhallinyarada samayso xilliga ay dugsiyada fasaxa ka yihiin qodobada kale barnaamijka cawaysnimo ee barnaamijka dhallinyarada ee waa go'aankaga aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno kala duwan oo ka hadlaya dhallinyarada iyo isla mawduuca ah xilliga xagaaga iyo waxa ay sameeyaan waxaad kaloo maqli doontaan xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya balse marka hore aynu eegno warkii dunida baarayaasha diyaaraddii malaysian airlines ee m h ee ku burburtay bariga dalka ukrain ayaa waxa ay heleen walax ka mida gantaalaha hawada ee ruushka dacwad ooga reer holana ayaa waxa uu walaaq qoraal ah oo uu soo saaray ku sheegay in baarayaasha ka socda belgium australia ukrain malaysiya iyo netherland oo iyagu baaraya falkaasi haddii uu ahaa mid dembiyeed iyo mid shil ayaa waxa ay sheegeen inay baarayaan dhowr walaxood oo ka mid tahay gantaalaha difaaca ee hawada ee loo yaqaano puug dacwad oogahaasi ayaa waxa uu sheegay in walxaha ay heleen ay si gaara xiiso ugu leeyihiin baarista socota iyaga oo laga heli karo walxaha xogog dheeri ah oo la xiriira ciddii ku lugta lahayd burburkii diyaaraddii m h baarayaasha ayaa waxa ay sheegeen in ay dalban doonaan caawimaad khabiiro caalami ah oo soo raacaya dadka ku xeeldheer hubka gaar ahaana gantaalada iyo xubinta asal ahaaneed ee meelaha ay walxaha ka heleen ay ka yimaadeen amaba ay markii horeba ka heleen dacwad oogayaasha ayaa waxa ay sheegeen inay caddeymaha ilaa iyo haatan la helayo aysan ahayn kuwa kusoo gabagaboobay in walxaha la helay iyo shilkaasi diyaaradood ay xiriir leeyihiin
shirkadda koron- waa shirkadda korontada ee jaban ayaa dib u bilowday xaruntii curyaha nukliyeerka maanta oo Sab- eh, salaasa ahayd waana tii ugu horreysay ee hawada soo gashay iyadoo wadata sharciyada xagga ammaanka kadib musiimadii fukushima ee sanadkii laba kun iyo koob iyo tobankii shirkadda korontada ee kyushu ayaa sheegtay inay filayso in xarunteeda sandai ay koronto soo saari doonto iyadoo si buuxdana u howlgeli doonta bisha dambe xarumaha nukliyeerka ee jabaan ayaa la xidhay laba sano ka hor kadib markii samaqabkooda iyo badbaadadooda la xaqiijin kari waayey dowladda ayaa doonaysa inay dib u soo celiso soo saarista korontada wadanka in ka badan labaatan boqolkiiba markii la gaadho sanadka laba kun iyo soddonka Inka bad- inta badan dadka reer jabaan ayaa kasoo horjeeda in xarumahan quwadalinta nukliyeerka dib loo howlgeliyo dad badan oo banaanbaxyo ka dhana xarumahan howlgalay dhigayey ayaa isugu soo baxay xarunta sandai talaadadii maanta si ay u muujiyaan sida aysan ugu qanacsanayn xarumahan waxaana dadkii dibadbaxayay ka mid ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee dalka nuatakan oo xilka hayay markii ay qaraxday xaruntii dhalinta korontada ee fukushima
mar kale kulanti wanaagsan habeen wanaagsan waa barnaamijkeennii toddobaadlaha ahaa ee waa go'aankaaga ardayda wax ka barata dugsiyada magaalada boosaaso ayaa xilliga xagaaga ay iskuulladu ka maqan yihiin waxa ay ku howlan yihiin barnaamijyo waxbarasho gaagaaban waryaha v o e da ee magaalada boosaaso faadimo yaasiin jaamac ayaa warbixintan ka hadlaysa amuurtaasi inoo haysa
wakhtiga lagu guda jiro bilaha xagaaga ee ay fasaxa yihiin ardayda dugsiyada hoose dhexe sare iyo kuwa wax ka barta jaamacadaha ku yaala magaalada boosaaso ayaa qaar ka mid ah dhallinyaradu waxa ay ku howlan yihiin barashada koorsooyinka gaagaaban iyo inay kor u qaadaan aqoontooda dhinaca luuqadaha iyo barashada kombiyuutarka mid ka mida macalimiinta macadyada ku yaala magaalada boosaaso ayaa ka waramaya sida ay dhallinyaradu uga faa'iidaystaan koorsooyinka gaagaaban wakhtiga xagaaga ah ee ay fasaxa ku jiraan magacayga waa jaamac xuseen maxamuud jaamac xuseen tuure waxaan ahay macalin macad baan macalina ka ahay maamulna ka ahay macadku waa himilo academic xilliga xagaaga waxaanu ardada barnaa maadooyinka sintifiga oo ay iska dhisaan xilliga xagaaga maadaama iskoolaadka ay xiran yihiin waxaan ugu badan ardada fanfoorada oo u diyaargaroobaya sanadkii ugu dambeeyey iskoolka intixaanka sarleysiga marka waxaanu ka dhisnaa intaas santifiga waxaan ka wadaa maadooyinka sayniska sida kemistriga biologiga fisigiska xisaabta maadooyinkaasoo ah maadooyinka ugu miinka u ah uguna adag xilliga fonfoorka marka maadooyinkaasaan ka dhisnaa waxaana kaloo jira ardada luuqadda iska dhisaysa iyo kuwa kombyuutarka iska dhisaya xilliga kuleelaha waxaa noo badan maadaama arda badan iskoolaadku xiran yahay santifiga arda badan nooga soo xaruunaysa xilliga qabaabahana waxaa noo badanaya arda badan oo ingiliishka iyo iska dhisaysa xisaabta hoose iyo kombyuutarka iyo marka xilliga mid baa noo badan waxaa sidoo kale jira dhallinyaro waxbarashada ka daaha kuwaas oo ka faa'iidaysta macadyo ku yaala gudaha puntland oo muddo sannado ah u diyaariya inay u gudbaan dugsiga sare ama jaamacadaha magacaygu waa cabdiqani xasan mahadya baa jira mataqaan qofku isku soo dhisayo oo lagu siinayo koorse degdega halkii uu masalan wax wakhti badan baa kaa soo dhumay wax walba kaaga soo dhumay waxaa jira mahadyo la furay oo kuu soo koobaya waxbarashadii oo kuu diyaarinaya laba sano gudaheed ama sanad iyo bar gudaheed inaad jaamacad aad bilaabi karayso ama inaad sekondari aad bilaabi karaysid haddii wakhtigii dugsi hoose iyo dugsi dhexe aad soo dhigan lahayd oo kale wakhtiga xagaaga oo kale baa inta lagugu soo dhammaystiraba wax lagu fariisiinaya foom on oo kale ama foom four inta lagu geeyo baad jaamacaddii lagu diyaarinayaa macadyada ay dhallinyaradu ku barato koorsooyinka gaagaaban ama luuqadaha qalaad ayaa qaar ka mid a ardayda waxa ay ka caawiyaan maadooyinka ay u baahan yihiin in si gaar ah loogu iftiimiyo waxaana jira arday si toosa ugu xiran xilliyada qaboobaha iyo xilliga kulaylaha ee inta badan ay xiran yihiin goobaha waxbarashadu marka waxaa jira dugsiyo noocaas waxaasi oo dhanna waqtiyada ay buuxaan waa xilliga xagaaga ah marka hore magacay waxaa weyaan cabdulaahi ciise barre wallaahi xilliyadii hore wax kasta way adkaayeen laakiin hadda waxaad dareemaysaa in dadkii horumar ay samaynayaan waxbarashadii ay ku dadaalayaan weliba waxbarashada ay ku dadaalayaanna ay hadda aad muhiim u tahay luuqadaha in la baranayo oo luuqadda ingiliishka kow ay ka tahay iyo luuqadda iyo wax kale layidhaahdo maadooyinka scientific la yidhaahdo sida kemistriga biologica fisigiska in awoodda la saaraya xilliga xagaaga oo xilliyada xagaaga aan xilliyada kale aan la saarin awoodda sida hadda awoodda loo saaro ha qiimaha way kala duwan yihiin oo qiimaha wax kale layidhaahdo xagaaga iyo qiimaha qababaha way kala duwan yihiin qiimaha qababaha waxaa dhici karta ardaygii inuu maaragtay qiimo sare uu ka dhigto oo kale laakiin qiimaha xagaaga oo kale in dadkii inay xagaabaxa dadkii ku jiraan dhallinyaradii aysan lacag badan haysan haysan marka in macalimiintii iyo maamulka iskuulaadka ay u jebiyaan dhallinyarada oo ay markaas dhallinyaradii fursadda ay ka faa'iidaysto dhinaca kale goobaha wax lagu barto soo aad uma soo kordhin markii la fiiriyo xilliyada ha ha waa la soo kordheen xitaa hadda waxyaala badan oo hadda soo kordhay waxaa ka mid ah dhisal leninka waxyaala la yidhahdo maadooyinkan dhisal leninka oo jaamacadaha dibadda ah oo dadkiina wax ka bartaa internetka laga barto asagoo xaafiiskiisii joogayo goobtiisa shaqo jooga waxaa kaloo ka mid ah waxyaalaha hadda soo siyaado aadka uu soo siyaaday koorsooyinka gaagaaban iyo dibloomka maaragtay wax ka la yidhaahdo sanadka ama bisha ama dhowrka bilood soconaya dibloomka tababaraha ku muhiim ah oo kale oo in maaragtay tababaro iskuulaadka ay ay samaynayaan waxyaalahaasoo dhan waxyaala soo kordhay oo hadda maanta maanta magaaladeena booso ama ama puntland oo dhanba kusoo batay weeyaan ha waa horumar ballaaran oo dhallinyaradeena ku tallaabsadeen iyo maamulka iyo macalimiinta iskuulaadka ay ku tallaabsadeen ay u samaynayaan fursado dhallinyar xilliyada xagaaga ah ay dhallinyar u samaynayaan macadyada iyo iskuulada lagu barto xirfadaha gaagaaban ee ku yaal puntland waxa ay dhallinyaradu inta badan ka faa'iidaystaan xilliyada ay fasaxa ku jiraan gaar ahaan bilaha xagaaga faadmo yaasin jaamac v o a boosaaso aad bay u mahadsantahay faadumo dhinaca kalena ardayda magaalada muqdisho ayaa qaarkood xilliga xagaaga ku qaata barashada cus- culumta islaamka wariyaha v o eda ee muqdisho axmed xasan colaad ayaa la kulmay qaar ka mid a dhallinyaradaasi warbixintan ayuuna inooga diyaariyey ardada kala duwan ee dhigata dugsiyada magaalada muqdisho ayaa xilliga fasaxa waxa ay ka faa'iidaystaan qaarkood barashada culumta islaamka qaar ka mida ardadani iyo macallimiintooda oo aan kula kulmay dugsiga albayaan ee magaalada muqdisho ayaa igaga waramay sida ay uga faa'iidaystaan barashada culumta islaamka xilliga fasaxa ay ku jiraan waa magayga waa mahadaarsho ususha maxamed Een, mahad xilliga iskuulka oo kale masalan markii fasaxa la galoo kale maxaad baranaysa
Een, run ahaantii horta aniga maadooyinka cashirka sanadka hore aan soo dhaafay aan daraasiinay iyo khudaba aan fiirfiirinay ilaahay maadiisna intii uu ilaahay ugu guuleeyo waan waana diyaarsado waan akhrisnay Een, marka tarbiyada islaamka miya waa dhan- dhanka tarbiyatul islaamiya ay u badneyd Mhm. Een, maxaa baranaysa marka inta iskuulka xirnaa Een, waxaa muraajacaya oo kaliya sanadkii hore oo hadda i dhaafay oo xi- fasixiisa aan ku jiro waxaan soo dhaafay inaan is- daraasiyo gadaal ugu noqdo Hay. Een, maxaa ka mid ahaa marka kutubta ama cilmiga aad baranaysa Een, tusaale haddii aan khudaba ka soo qabto waxaa ka mid ahay minhaaju daalibiin taaju jaamic lusuul tadhiib een, anwaaru lmasaalig khudabahaasaa ka mid ah iyo yaaquutu nafiis aad dib u akhrisanaysa naam iyo maada tarbiya islaamiya oo albayaan ka baxda idan marka xilliga fasaxaad kaga faa'iidaysanaysa naam magacaada hodan maxamed cali Een, hodan maxaa baratay adiga hadda inta iskuulka u xirnaa Een, waxaan dhiganayaa madraso diini ah sida qur-aan kariimka iyo tafsiirka waxyaabo lamid maxaa ka faa'iiday marka inta hadda iskuulka uu xiraa tarbiyat alislaamiya ama barashada culumta islaamka wax badan aan ka faa'iida axkaam iga mudqaneed oo kale iyo sokoray daawasha cabaashi xuseen rooble Haye, een, daawud maxaa barataa adiga hadda hadda iskuulaan dhigtaa iskuulkaan furmay sidoo kalena maad- een, waxaan bartaa de- een, cilmi ayaan dhigtaa oo waxaan tagaa mowlac iyada magaalada qayb ka tirsan maxaa barataa kutaabada cilmiga meesha lagu akhrinayo sida fiqiga een, usuulu fiqiga musdalaxa sarfiga iyo funuun kale iskuulka oo kale xagee ka joogtaa waxaan ahay sanadka ugu dambeeya ee dugsiga sare Een, kabacdi maxaa filaysaa jaamacadin aan u gudbaan filayaa sanadkan kadib bismillah magacayga waa liibaan bashiir xuseen liban waxaan filayaa dhinaca tarbiyada islaamiga in ardada aad wax ka uga faa'iidaysaan filaya si fiican bal nooga waran qaabka aad uga faa'iidayso dhinaca tarbiyada islaamiga bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin ciyaalku caadiyan waa laga dhigaa iskuulka maadada tarbiya islaamiya maadada tarbiyada islaamka marka la joogo dugsiga waxaa loo qeybiyaa afar qeybood oo kale ah towxiidka tafsiirka fiqhiga iyo xadiidka Een, kolley intaas waa kala duwan yihiin oo waa faniyo faniyo kala duwan intaba waan barnaa oo waan u dhignaa manhajka ku qoran buugga sidai ugu taalo ayaan ugu dhignaa Haye.
horta mar waliba waa loo dhigaa oo xagga iskuulka marka ay ku jiraan iskuulka marka uu furan yahay way ka socotaa een, baridda tarbiyada islaamka iskuulka marka uu xiran yahay oo kale waxaa jiro een, waxyaabo la yiraahdo kooris oo kale ayadana way socotaa mar walba oo daraasada islaamka mar walba iskuulka way ka socotaa oo labada waqtiba waa marka ama fasaxa ku jiraan ama iskuulka ha furnaado labadaba waa la siiyaa tarbiyat islaamiya intaba way socotaa maadadaas maado ka maqan marnaba ma ahan iskuulka Haye. waxbarashada ka waran ardada dhinaca culumta islaamka oo kale wallaahi ardadu qaar way ku wanaagsan yihiin qaarna waa iska meel dhexe een, kolley ma qolaba waase ardadu qaar waxay isugu jiraan masaajida soo maray oo xornimo soo maray oo cilmiga wax ka yaqaano qaar waa iska meel dhexe kolley waa way kala duwan yihiin Mhm. marka waa sidii lagu yiqiin ardada ha sida caadiyihin iska caadiga ahayd Haye. sidoo kale maamulaha dugsigani albayaan cabdiraxmaan barre yabarow ayaa sheegay in ardadani iyo macalimiintu intaba ay ka faa'iidaystaan barashada culumta islaamka xilliga fasaxa dugsiga lagu jiro Ee, intaas kadib iskuulkan albayaan iskuullada albayaan oo aniga maamul guud aan ka ahay hadda aan joogno xarunta suubacaad Ee, waxaa jirto ardayda waxay galaan gelin yacni shiftigay galaan shiftiga kalena ardaygu wuxuu u madax bannaan yahay asaga waqtiyadiisa Ee, ardada waqtiga marka masalan kuwa galabtii galo waxay madax bannaan yihiin subaxdii kuwa subaxdii galana waxay madax bannaan yihiin galabtii saas darteed marka waxay u baahan yihiin waxyaabo koorsooyin gooni ah Ee, ma ahan diinta islaamka keliya ee, luqadaha kuwa si gooniga loo baraa jiro kuwa oo oo waxaa jiro xirfado kale maalan oo oo- oo- oo oo yani laga caawiyo oo laga gacan siiyo culumta iyo barashada diinta islaamkana taas ay kamid tahay si guud falilah alxamdu waxaa jiro xalaqaad iyo masaajid iyo mowlacyo lagu barto diinta islaamka laakiin annagana marka waqtiga fasaxa lagu jiro iyo shiftiga ardayga uu firaaqada leeyahaba macalinka tarbiya macalimiinta tarbiyada dhigto iyo kuwa carabiga dhigo kulli oo dhan waxay diyaar u yihiin inay caawiyaan wayna yimaadaan way ka faa'iidaystaan intaas keliya maahan sanad walba ardayda waxaa laga saas- waxaa laga soo saaraa kuwooda xirnimada soo maray oo laleeyahay way ugu aqoon badan yihiin oo qaarkood gaareen inay masaajid fariistaan waxaa lagu magacaabaa guddiga dacwada islaamka waxay sameeyaan marka baraarujin iyagoo isugu jira gabdho iyo wiilalba waxay baraarujiyaan gabdhaha waxay baraarujiyaan gabdhuhuna gabdhaha wiilashuna wiilasha Ee, qaarkoodna waxay siiyaan casharo gooni ah oo waqtiga galbihii iyo jimcadii oo kale in isu soo laabtaan oo siirada ama mawduuc gooniho markaas iyaga ay rabaan in oo loo daraaseeyana waa la sameeya sidaas marka saasuu kala qaybsan yihiin ardadu Mm, sidaasuu kala qaybsan yahay Eh, markii iskuulka oo kale oo ay dib ugu soo laabtaan oo la furo eh, culumta islaamka oo kale iskuulka waa laga dhigaa anfila Ee, iskuulka waa laga dhigaa dabcan culumta islaamka marka la dhaho soo laabashada hadda waxaa noo bilaawday ee, ee, wiigii saddexaad Ee, waxaa la sameeyaa marka maalin- maalmaha ugu horeeya oo dhanba waxaa la siiyaa baraarujin waxaa la keenaa wadaado oo maalan hadda biri oo kale arbacada ay tahay waxaan ugu qoran sheekh shariif sheekh maxamed Ee, daraad waxaa jooga sheekh xasan sheekh axmed siyaar wadaadka caanka ah iyo culimo kaloo ajil ah oo aada u fara badan Ee, intaas marka waa muxaadarooyinka iyo baraarujinta waxaa barbar socdo maadada tarbiyada islaamka iyo maadada carabiga oo laftooda culuum diiniya ka mid ah maadooyinka baxo oo karikalamka ama ama manhajka ku jira ayay kamid yihiin sidaasaana iyagana lagu baraa
Een, markaan u gudubno dhinaca iskuulka oo kale tayada waxbarashada oo kale balko
bismillaah eh, su-aashaas aada ugu habbooneed inay weydiiso Eh, tayada waxbarashada horta caadiyan sidaa og tahay wasaaradda waxbarashada waxay soo saartay manaahij oo isku mid ah oo iskuullada oo dhan loo qaybinayo manhaj ahaan annaga midkaasaan dhignaa laakiin waxaa noo dheer macalimiinta dhigayaan macalin laga fikiro oo tarbawi ah oo maadadu dhigaayo mutakhassis ku ahna waa- waa- waan sameynaa maamulku waa lafaayar ku ah yacni shaqadiisa Ee, lagu daray ee, waxaan bilownay sanadkii hore si tijaabaha u hirgalay sanadkaana si xooga aan u bilownay Ee, yacni wax lagu magacaabo wasaa'ilul iidaah ama yacni casharada in laga dhigo maqal iyo muuqaal maalan in ee, galaas walba lagu xiro iskriino oo falaad screenis oo oo sayskoodu uu aada u weyn yahay Ca- macalinka sayniska dhigaayo ama luqadda dhigaayo ama taariikhda dhigaayo markuu dhigo casharkaas oo jabtarkaas u dhameeyo asagoo video ahna ardada uu tuso kadibna ardada loogu shubo mobilada iyo falaashyada iyo laabtoobyada hadba qofka qabana loogu shubo sidaasaa la sameeyaa waxay taas marka waxay kordhinaysaa tayada waxbarasho ama fahamka ardayga uu ka qabo axmed xasan colaad v o a muqdisho dhallinyarada ah degmada dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee dalka Q- kenya ee xerada qaxootiga ayaa qaarkood waxay iyaguna xilliga xagaaga ah ku qaataan ciyaaraha kubadda cagta iyo noocyada kale ee sboortska wariyaha dhadhaab aadan xasan tarax ayaa warbixintan ku saabsan arrinkaasi inoo haya isna waxaa tartan ciyaareed sanadkiiba saddex jeer la qabto xilliga iskuullada ay fasax yihiin ka dhaca xeryaha dhadhaab tartankan oo ay ku kulmaan ciyaartoyda heerka koowaad iyo kan labaad ayaa waxaa isugu yimid dhammaan xaafadaha xeryaha ciyaarahan oo si wanaagsan looga soo shaqeeyey waxaa ka soo qayb galay bulshada soomaaliyeed ee xiisaysa ciyaaraha ee ku nool xeryaha guddiyada isboortiska iyo ciyaartoy soomaaliyeed oo meeshaas ka dhigay ciyaar wanaag iyo wacdaro iyada oo aad ka dheehan karaysaan farxad iyo yadidiilo dhalinyaradan soomaaliyeed ee meeshaas isugu yimid inkastoo dadku qaxooti yihiin oo waxa ay quutaan badankood ay ka yimaadaan hay-adaha haddana dhalinyaradan yaa waxa ay isku soo abaabulaan iskood cid dhaqaalo ku bixisa ma jirto balse iyaga yaa si mutadawacnimo ah u bilaabo ciyaarahan dhammaan waxyaabaha looga baahan yahay inay ciyaarahan ku socdaan hadday noqon lahayd dharkii kubadihii iyo shabaaqii waxaa gata koox kasta oo iyada yaa isku tashata garoonka weyn ee ku yaal xerada ifo waxaa ka socday ciyaar aad u xiisa badnayd taasoo ahayd ciyaar dhex maraysay laba kooxood oo isku xaafad ah waxaan isla goobtan kula kulmay tababaraha kooxdan maxamed aadan maxamuud waxaan kooju ah koox la- la ahli kooxdan hadda ciyaareyso marka waxaa ku jiraan arday dhalinyarada xilliga fasaxa oo iskuulka u xirna marka inta badan markii oo sidan camal iskuullada u xiran yihiin bishaas inta badan waan ciyaarnaa galab iyo subax marka inta kale waxaan un ciyaaraynay galab laakiinse hadda waxaan fursad u helnay in haataa subaxii aan ciyaarno marka kooxdan hadda waa aan wato hadii in laba sano camal ayaan kooj u ahay waa koox wanaagsan kooxo badanna waa kasoo baxaan marka intaba holidayda ama fasax aan ku jirnaa intana saan umaan u ciyaaraynaa hadduu allaydin kooxdan hadda aad ii sheegtay al ahli meeqa ciyaartooy ay ka koobanta goormaas la aasaasay waxaa la adi saddex sano ka hore ayaan aasaasnay kooxdan koox kalaa wadan jiray markay kooxdii kalaa burburtay tan aniga haddana aasaasay marka haddeertan waxaa asaasantay saddex sano garoonkan ciyaartan maanta haddaan ujeedo la ciyaarayo ma liig ahaan oo tartan baa socda mise waxaa isbalansi maye waa isbalansi league baan iskugu diyaarinaynaa oo bilaaban doona isbuuca soo socda marka haddeertan waan isku diyaarinaynaa isbalansi caadi oo friendly waaye oo saaxiibtinimo ah isbuuca soo saaday waxaad noo sheegtay in ciyaar mid league uu bilaaban doono uu tartan bilaabanayo marka yaa qabanqaabiyey ama sidee iskugu abaabushan idinka wallaahi annaga koojajka maan haddaan qabanqaabinay waxaana ka kooban yihiin toban iyo sideed kooxood oo waxaan u ciyaaraynaa sida isku aadaadka oo caadi nag out inta bishan aan macnaha inaan kusoo gabagabayna aan rabnaa marka adiga saas waa qorsheen haddeertan waa ligaas isku diyaarinaynaa waxaan arkaa dhalinyarada uniform ay qabaan kubadiyay haystaan marka yaa ka caawiya waxaa wallaahi iyaga dhexdood leh iyaga dhexdooda sameeyaan oo lacag iska aruuriyaan marka sidaa umaan kusoo gataan hadda wax ka caawiya ma lahan waa un wax ayaga dadaal ayaga samaysteen dhalinyaradan marka ma is leedahay mustaqbal way leeyihiin oo caalamku ay ka ciyaari karaan ama mustaqbalkooda dowladda dalka soomaaliya way u tartami karaan ha haddii fursadaas a helaan ama wadan nabad a helaan ama wax ka caawiya haddii la helo waa u tartami karaan waxaa ku jiraan rag oo mustaqbal fiican lah dhinaca kalena waxaa iyana ka socotay ciyaar xiiso badnayd dadweyne badanna usoo daawasho tageen qaar ka mid ah dhalinyaradan ciyaaraysay yaan ka waraystay sida ay u arkaan inay ciyaaraan xilliga fasaxa iskuullada magacay waxaa la cabdirajiib cabdi maxamed oo kuma dhar balaala kooxda waxaan u dheelaa elman marmarka qaar marka iskuulka fasax ayaan dheelaa inta badan iskuulka aadaa maanta iskuulka waa fasax waxaa lagu jiraa bishii fasaxa iskuulka maxaa ciyaaraysin hadda hadda geemka cayaarayna oo kooxda aan isku dhabal suknaanay aan dhacaynaa soo hadda geem wuxuu maraya two two saasa ku socdaa geemka marka iskuulka markuu fasaxa yahay iyo marka kale kee fursad aad u heshay aad ku ciyaarto markuu iskuul fasax yahay fursad aad helaa oo aan ku ciyaaro magacayga wahaa maslax cabdullaahi cabdi waxaan u dheelaa elman nambarkeyga waxa waaye number ten strikean ka ciyaara so maxaan dheelnaa markii adi oo fursad helno mar kastaa liskama dheilan iskuul baa jira soo moga so waxaan ciyaarnaa xaafad camal xaafadaha tiimanka friendly maalmaha iskuulka u jirna marmarna league waan dheelnaa leaguean annaga unba keena moga wax oo hay-ad iyo waxa inoo samayso ma ahan hadda adiga ciyaartii waxaan ujeedaa dhalinyaradii waa labisan yihiin oo uniform iyo waxay xiran yaa dhaqaalaha idin siiyo xaggeese ka keenta ilan meesha waa meel qaxooti ah dhaqaalaha annaga ayaa wax iska aruurinaa ilan waa aragto bur baa la khataa waxaasaan gadanaa so fanaanada iyo waxaan kusoo gadanaa calaa qof boqol shinaa la saaraa si uu u keeno fanaanada tiimka aan ku dhisano nin kasta wuxuu helo waa la keenaa waxaa jira treshara ajra kabtan waxaa la isku aruuriyaa adi waxaa la dhahay gacmahooda jira ku gooyaan soo moga marka saas annaga hadda aan tiimkeena ku dhisana xilliyadan fasaxa lagu jiro waxa ay dhalinyaro badan oo ku mashquulsanayd waxbarashada u heleen fursad ay ku ciyaaraan wakhtigoodana u huraan waayo ma jiraan xilli wakhtigan oo kale ah oo ay fursad u heli lahaayeen inay ciyaaraan sanadkii waxa ay heleen dhalinyaradan iskuullada dhigtaan saddex fasax oo kale ah saddex bilood kadib in markiiba ay helaan fasax oo bil ah aadan xasan tarax v o a xaryaha qaxootiga ee dhadhaab aad buu mahadsan yahay aadan xasan tarax oo warbixintaasi nooga soo diray dhadhaab halkaad ka dhegeysanaysanna waa v o a washington haatana dhinacii kaalmaha sugaanta waa heestii milaleco iyo fanaaniinta cabdifataax yare iyo ikraan caraale
quruxdiyo inantaan ma jirtaay muuqaagu waxana la saaran mar adaa ka soo weydhiye muhashada dareenkee caashaqo mutaysta muhashada dareenkee caashaqo mutaysta muujadi kalgacalkana aan soo noqotee ikran maylahaysaa ikran maylahaysaa muujadi kalgacalkana aan soo noqotee degan maylahaysaa ikran maylahaysaa amba waan muqlaysno waan kugu agdheera amba waan muqlaysno waan kugu agdheera macani agsano amba waan muqlaysno waan kugu agdheera amba waan muqlaysno wankugu agmeera macani ogsono muhashada dareenkee caashaqu mutaysto muhashada dareenkee caashaqu mutaysto mujadii kalgacalkana aanu soo noqortee macan maylahaysaa cabdi maylahaysaa muujada kalgacalkana aanu soo
heeskaasi milolaco iyo cabdifataax yari iyo ikraac raale intaas aynu kaga gudubna haatanna waxa aad kusoo dhawaataan xubintii wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga oo uu noo diyaariyey nalana socodsiinayo ismaaciil xuseen farjar
xilligan oo kale waxaa lagu jira wakhtigii fasaxa ardayda dugsiyadu xilligan oo kale badankoodu waa fasax waxaana kala duwan meelaha iyo waxyaabaha ay fasaxyada ku qaataan ardaydu xilligan oo kale kuwa qurbaha ku nool intooda awoodaa waxay aadaan dalkii hooyo intooda kalena waxay sameeyaan arrimo badan oo ku haynaya dhaqankooda ama aqoon kororsi dhinaca diinta ah ama madadaalooyin kala duwan waa xubinta uu ku saabsan yahay qaybta wicitaanka ee barnaamijka waa go'aankaaga waxaana marti ku ah cabdirashiid cali warsame maamulaha dugsiga hoose ee caalamiga ah ee magaalooyinka mataanaha ah ee ku yaalla minnesota ama loo yaqaano twin city international elementary school Een, ugu horreyn cabdirashiid kusoo dhowo laanta afka soomaaliga ee v o a waad mahadsantahay ismaaciil walaal aad baanan ugu faraxsan inaan kala qayb galo barnaamijkan ku saabsan ardayda iyo waxa ay qabtaan xilliga lagu jiro samarka waan gartay n marka la maqlo een, xilli fasax iyo arday iyo dee xasuus dib u yar noqonaysaayo dee waayo waayo balan dib u yar celinno markii dhulka la joogay dee waxaad garanaysaa in dhallinyarada xilliga f- iskuullada marka la fasaxo dee ay caana caana tegi jireen oo miya aadi jireen waa wa waa sax weeye aanay xaggaa u aadi jireen halkan laakiin caanihii waxa bedelay baad moodaa Hee.
oo ardaydii inta badan aadaan marka ay een, xilligan fasaxa lagu jiro ama samarkaba een, een, afka quraad lagu yidhaahdo haye in ay een, ardaydii aa- aanay haysan dee een, caanihii ay soo dhami jireen ay aadaan meelo kaloo ay ka mid yihiin sida een, tartano la qabto oo xagga een, ciyaaraha ah een, xagga diinta markay noqoto in masaajidadii ay muxaadaro u sameynayaan oo ay doonayaan dee ardaydii inaanay inta badan een, xilligaa yare lagu jiro aanay ka lumin een, een, dhaqankii iyo diintii Een, iskuullada laftigeedu waxaanu qabanaa barnaamijyo aan ugu talagalnay ardayda oo een, ama ciyaaraha ka mid a ama meelaha een, madxafyada oo kale aanu geyno oo ay si aanay uga lumin de waxbarashadii Waan inta ay gartay.
samir ku jiraan marka waxyaaba badan baa jiro ardaydu ay qabtaan ma- inta lagu jiro een, fasaxyadan laakiin een, ma moodaa halkii dhallinyaradu fasaxa ay qaadan jireen ee xilliga dalka marka la joogo looga faa'iidaysan jiray in qofku xilliga uu fasaxa yahay uu maaweelo badan helo ama uu barasho ka- badan helo in halkan looga faa'iidaysto in qofka lagu xidho dhaqankiisii Een, taasaa lagu mashquulsan yahay inta badan dhaqankii een, baa wuxuu wuxuu inta badan ardaydu ma helaan firaaqo badan marka iskuullada lagu jiro marka xataa een, markay noqoto inay een, eheladii soo salaamaan oo kale firaaq ay u helayaan marka waxyaabo badan oo ah, mashquul ka dhiga baa jiro ardayda aanu beriga markaynu wadankii joognay aan mashquul badan la saarayn laakiin lagu ilaalinayo in dhaqankiina lagu hayo een, oo dee ayeeyo iyo awow iyo abti iyo adeer iyo intaasoo dhan waa inay firaaqo u helaan ay soo booqdaan si ay maaragtay ugu hayaan dhaqankii ugana sheekeeyaan wadanka laftigiisii haddaanay markaa tagi karayn oo aanay awood u haynin inay lacag maaragtay ay ku tagaan wadankii Waan Inay- gartay.
faamniyo badan baa jiro oo ballaaran oo mararka aan markaa loo awoodi karayn waan gartay marka waxyaabo badan oo saasaba inta badan lagu mashquuliya ardayda Waan laakiin gartay.
muhiimadda ugu weyn waxa weeye inun eh, waad sida u dhigtay in ardaygaas aanu ka lumin ama een, ardaydeena aanay ka lumin dhaqankii een, waayo iskuullada ay dhigtaan dee waad ogtaho dhaqamada inta badan soomaaliga ah laguma dhigo Een, laakiin waxbarasho unbaa inta badan lagu hayaa marka waxaa looga faa'iidaystaa waalidka oo inta badan aad een, awoodda u u saaraan inay ardaygii dhaqankii markaa la ogaadaan aan aanay firaaqada u helin sagaalkii bilood ay dhiganayeen waan gartay iskuullada.
cabdirashiidow een, waxaa jira qaarkoodba dalkii loo diraa oo iyaga qudhowda desay bal een, wixii ka socda iyo dhaqankii iyo f- qoysaskii iyo macnaha qofku inuu qaarkood baa dalkii loo diraa bal kuwa iga waran iyaga inta badan runtii kuwa dalka loo diraa waxay la yimaadaan iyaga oo de wax badan oo aanay markii hore waxa laga yaabaa inay een, sawir aad u foolxun ka haysteen wadanka oo ay yidhaahdaan een, meel waxa weeye aad u dayacan wadankii laakiin markay tagaan waxay la yimaadaan runtii wax aad iyo aad uga duwan waxa ay markay halkan ku hayaan ee iska humaaga markaanay dee aanay markaa meeshii joogin waayo qofku markuu meesha joogay ama tago indhihiisa kusoo arkay way kala duwantay marka looga sheekeeyo Een, marka inta badan kuwa halkan noogu soo noqda ee wadankii tagaa wax fiican bay wadankii ka sheegay waxaana idhahdaa wixii noo sheegay in badan wax badan kama jiraan oo ama aanu ku arkaynay idaacadaha iyo een, een, de- qalabka een, een, oo, een, markay noqoto warbaahinta een, markay xaggan ka tagaan oo kale waxay sidaan fikrad badan waxay baranayeen dhaqanadii dadkay la noolaayeen bal yaxye yeebaasho isaguna haatan khadka telefoonka ee magaalada hargeysa toosa ugu jira waa ismaaciil waan ku maqlayaa Een, waxaa jira dhalinyaro badan baa dalka gu- laftigiisa la keenaa si ay bal dhaqanka iyo ula qabsadaan qaarkood baa markaa een, bal adigu sidee baad u aragtaa dadkaasi markay dalka yimaadaan maxay ka faa'iidaystaan Een, wallaahi ismaaciilow in de- eheldeennii qurbaha joogtay ay dalka inoogu yimaadaan haddii aanay soo guuri karin ay dalka inoogu yimaadaan intaa fasaxyada ahi waa arrin waa arrin aada u qurux badan oo qofka la barayaa meesha uu leeyahay iyo halkaas kaba dambaynta ah ee magaranaysaa ee lama huraanka ah waan gartay marka waa arrin aada u qurux badan Een, laakiin kolley saameyn togan iyo mid tabanba way leedahay markaa ka togani waa taa ee ka taban baa waxaa ka mid ah in dhalinyaradii halkan joogtay laga yaabo kuwii iska maanka gaabnaa in hi- in- in- inay hiyekiciyaan maxaad ula jeedaa hiyikiciyaan hiyekicin waxaan uga jeedaa walaal aragtida ah in adduunkii imika iska noqday tuulo yar oo laiswala gacan taaban karayo Een, halkaasi ay halkan uga dhigi karayaan ay halkan uga dhigaan iyo qoobad yaroo xidan Een, halkaasina ay u noqoto dee meel kana oo laga yimi oo kale haye marka aragtida caynkaasa laga yaabaa inay inay derder geliyaan oo aragtiyahan ka dagaalamo ee tahriibka keenta kaba dambeynta marka adigu maad aragtay een, sheekadan oo kale adigu ma kula kulantay ma aragtay ha ha waxaa jirta maanta aan sameeyey walaal een, qisadii ay kusoo baxday baa ahayd in habeen habeenada ka mid ah aan isu aragnay goob ka mid a goobaha aan lagu caweeyo aan isku aragnay ruux dumar ah oo aan iswaraysanay oo markaa iyagu ka mid ahayd dhalinyarada markii xataa ay ka bogatay wixii dalka yaalay aanay weli qancin marka markii aan iswaraysanay ay sheekadu noqotay un miyaad leedahay halkaa anu halkan waan leeyahay wadadayda jajaban hargeysa ku taala dabaqyadayda iyo waxaygan baaba ah iyo boodhkaygan iyo xashiishkaygan waan leeyahay adigu daaraha dhaadheer iyo dabaqyada iyo umuuraha adigu ma leedahay haye sheekada isugu soo biyo shubantay haye marka qisadaas baa maanta yar aan ka culiyey oo oo odhanaysa uun qofku wuu noqon karayaa qurbe waa la tegi karaa basaboor waa la qaadan karaa waxaas dhan waa la samayn karaa laakiin qofku inuu ogaado waxa uu leeyahay iyo waxaanu lahayn waan qofku uu arko wax yar uu ku adeeganayo laakiin magaranaysa lama huraan waa cawski yaale halka uu kusoo noqonaya Waan gartay.
inay noqoto dhulkiisii hooyo ee uu lahaa maansada haddaad wax naga maqashiisid bay dad ka mid ah ha baydad ka mid a waxaa odhanaysaa dubai kuma lihi cimaarad ma lihi daaraha maraykan ma dega xeebaha miyaami bahraan kama qodo saliida socdaal filibiin ma aadin dadkana lama korin spanish cid kale uma dudo waxeeda waxaan nahay ruux dalkiisa dulqaad leh oo dhex jooga anoo midho daraya goosta maxaan ugu dudi qasaacad anoo dambarkayga laaca miyaan ku dibdiri maraaci anoo hela deeqaluula maxaan ka dayaa khiyaana suuqyada dheer ee dahaaran daaraha norway ku yaala kumaan doorteen habeenna kharaabo dintoo ku taala daam iyo shacabkii hargeysa ereyraasaa ka mida ismaaciilo walaal
riyaanana waxaan filayaa waa inana isku yar wanaagsaneedeen baa magaca deeqaluulo lagaaga bedelo riyaano lagu yeedhaan filaya waa suuragal waa suuragal Een, aan kugu soo noqdo een, eh, cabdirashiid baan ku laabanaya Een, cabdirashiidow inkastoo ay w- dhaqan dhaqan ay kasoo faa'iidaystaan dalkii ma laga yaaba iyaga qudhood inay fikrad kala geeyaan oo hiyikiciyaan dhallinyaradii gudaha sida uu yaxya inoo sheegayo kale
Waa horta dee anugu ta meesha ku jirtaa waxa weeye hikicigaas oo waa waa dhici kartaa oo inta badan eh, dad eh, tahriib galo oo eh, meeshan aan u qabin inay in ay tahay macnaha een, hawsha taallo inta badan wacyigana oo dee way iska garanayaan laakiin qofka haddaanu meesha joogo waxaan u leeyahay marka fikradooda waxay bedelaan kun laftigoodu markay halkan joogaan markay wadankii tagaan waxa laga iibinaya la leeyahay maaragtay meeshaas waa meel baabaaday waase waan ku bilaabayba baan wadankii ay u noqonayeen ay ka yimaadeen inta badan ma dhacdo oo eh, dee waxay kasoo faa'iidaystaan wax aada u weyn laakiin hiyikacintaas qofka haddaanu halkan aragbaba qoladahaas waxay ugu fududaanaysaa inay hiyikacaan ama ay dhibta ay ku haystaa waxa weeye meeshaadan arag de waa un lagaaga sheekeynaya marka taasaan laga yaabaa in iyaga laftigooda iyo waxbaba geyninba inay leeyihiin waxay joogaan meel maaragtay dahabku sidaa u yaal yaalo laakiin markay dee een, ay ay runta noqoto runtii iyaga laftigooda waxay un arkayaan markii wadankii ay tagaan in wixii looga sheekeynay marka labadaba waa waa laisku waa laisku maqan yahay qoladaasuna tuhun baa ku jira qoladana tuhun baa ku jirta waan gartay Een, iskuulkiina oo kale een, bal haddaad si gaara bal deegaankiina ama meelaha ardayda idinka timaadaad sawirra iga siisa maxaa ugu badan oo xilliyada fasaxa la qabtaa bal haddaad intaa si kooban igu sheegtid
runtii halkan anagu waxaanu gobolkan waad ogtahay een, minnesota een, iyo magaaladan aan joogno minnesota een, een minneapolis waxaa ku badan dhaqanka soomaalida wuxuu aada ugu fududaanaya dee dadkii baa ku badan waayo meel ay toddobaatan een, een, soomaaliyu joogaan dhaqan inta badan in looga sheekeeya aad bay u adag tahay oo iyagii baa isceshanaya waayo way is- way- way istugsanayaan Een, marka inta badan een, waxyaabaha uu- dhaqanka oo kale halkan ugu fududaya waxa weye meel kastoo ay tagaanba soomaali bay ugu tegayaan hadday masjidkii tagaan soomaali bay ugu tegayaan hadday tagaan meeshii kubadda lagu ciyaarayay ama laba wiig ama saddex wiig lagu hayo tartan soomaali un bay ugu tegayaan marka inta badan waxaabaad moodaaba inaanay ka baxayn een, meelahay tegayaan inay soomaali aanay ka maqnayn amaba ugu badan tahayba xataa hadday boqolkiiba toddobaatan oon lagu haynin gobolada kale ay soomaalidu ku yaryihiin markaad eegtid marka een, een, waxaad moodaa meeshan tuhun weyn baa marka gobolada kale aad eegtid ismaaciil oo dareemaysid een, tuhun weyn baa gobolada kale ka jira oo mararka qaarkood gobolada kale waaba noo yimaadaan si ay nooga bartaan dhaqanka soomaaliga iyo een, isceshiga la ceshanayo la isceshanayo ee dee macnaha dhaqanka waaye. marka haddaan kusoo noqdo tii caruurtu maxay sameeyaan samarka waxa weeye masaajidadaas iyo meelaha tartanada lagu hayo maaragtay kubadda cagta iyo saas oo kale eh, ayay inta badan ku mashquulsan yihiin iyo eheladii iyo qaraabadii ay islaamayeen ay firaaqo badan u hayaan marka waan gartay marka waa qoloba dhinac bay tuhmaysaa Ta- inta aanan su-aasha ku weydiin Een, yaxya wal- wax su-aala mau qabtaa cabdirashiid cabdirashiid cabdirashiid cabdirashiid waan salaamaya marka hore wuxuun baan leeyahay talow dhalinyarada marka aad noo keenaysaan marka aad dhalinyarada noo keenaysaan iyo marka ay idinka soo noqdaan talow raadadka ugu waaweyn ma ka qortaan iyo isbedelkooga ma wareysataan oo talow xog xog ma nooga samayn kartaan
waxaa la yidhi waxa inta badan eh, waa waanu ka samayn karnaa xogta laakiin xogta iyagiibaaba inta badan aanba ka aamusayn xogta ay hayaan ee ay kasoo arkeen waddanka iyo isbedelka ku yimaada mararka qaarkood waa jiraan dad maaragtay mar kasta ku dheganaanaya inaanu waddankii fiicnayn iyagoo wadankii weliba wanaaggiisii soo arkay oo dee dadkiis ku wada mid maaha laakiin inta badan iyagaaba kalaasyadii mararka markay kusoo laabtaan iskuulka oo kale bay aada uga sheekeynayaan runtii intay ula soo dhaceen waxaa laga yaabaa in qofka maanta oo dhan afkiisa la egayo wuxuu ku hadlayo eh, marka uu eh, warramayo marka waanu inta badan waanu waanu qoraa oo waanu ka sheekeynaa oo meel baan u dhignaa laakiin eh, waxaa anaga noogu filan imaanshaha intay kasoo noqdaan wadankii intay tagaan kasoo noqdaan iyo inta halkan aan dee janiska uhelin ee aan en- uhelin wakti inay halkaa ku tagaan ay uga sheekeynayaan oo ay bedelayaan baaba intaasaaba noogu filan yaxyo markaad eegtid laakiin waa waxaan hadda kabacdi ku dadaali karna bal inaanu qorro oo aanu bugaag oo kale ka samayno n haddaan cabdirashiidoo su-aal kale ku weydiiyo n marka aad eegtid iskuulkiina oo kale si gaara aad igu eegtid n dhalinyaro intee la eegoo soomaali abaa dhigata annaga iskuulka aanu joogno boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waa waa soomaali majority-gu waa soomaali inta badan ba waxaa dhigta iskuulkan haddaanu joogo lix boqol baa dhigta lixda boqol ah, waxa aan soomaali ka ahayn oo dadka oromada oo kale iyo baa nagu jira iyo en, dadka carabta ah waa ilaa waxaan dhammayn conton arday baa ku jira eh, lixdaa boqol oo dadkaa kale ka yimid marka sidee baad u dhigtaan oo kale n eh, waayo waxaa raad qofka ku reebaya inuu hadhow raadsado n waxa uu meesha ku dhigto marka maxaa ka siisaan sawir n eh, qofka iyo dhaqankiisa iyo waxyaabaha markaad bal haddaad si yaroo kale aad sawir nooga yarsiisid waxay waxbarashadu fasal ku qaato
fasalada inta badan eh, kuma dhigno taariikhdii wadankii laakiin markaad eegtid en, waxa ugu filan runtii oo aan odhan karaa saameyn ku leh en, waxaa jooga odayaashii oo halkan volunteeraya en, en, oo dadkii waaweynaa soomaalidii oo dhan baa joogta oo shaqaalaha ka mid ah meel kastoo marka ardaygii tago raad wuxuu ku leeyahay in qof wa- wadanka uga sheekeynayo oo maaragtay saas oo kaleeto xataa kalaasyada macnaha waxaa jira marmar inta loo galo oo looga sheekeeyo en, wadankii iyo wuxuu ahaa iyo iyo weliba dadkan eh, macalimiinta wuxu dhigaya laftigooda oo iyaga laftigooda la yaaban dhaqankeena iyo waxaas oo kaleeto in eh, loo qabto wiigag en, la siiyo dhaqankeena iyo wuxuu yahay si ay ardaydana markaa uga gudbiyaan oo uga waramaan eh, curriculumkana loogu daro waan gartay En, dad kale ajanabiga ah iyagu sidee bay markaa u- bal eh, ula qabsadaan dhalinyaradan soomaalida ama markay arkaan oo kale runtii en, dhalinyarada wa- inta badan dadka ajanabiga waxay rabaan inay ogaadaan dhaqankeena iyo saas oo kale marka waa inaan waxyaabaha ugu badan aanu uga baahnay baa wax kamid ah amaan shuruudahan ku xidhno inuu dhaqankeena oo kale aada u garanay dee sidoo ardayga wax ugu dhigo marka sidaasa waxaa loo siiyaa marka en, in wacyigelin loo sameeya iyaga laftigooda macalimiinta oo kale wiigag en, ugu haya dhaqanku wuxuu yahay iyo waxyaabaha ay tahay inay en, si aanay dee dadkii ay wuxu dhigayeen aanay khalad uga gelin oo kaleeto inay in loo dhigo dhaqankeena iyo waxyaabaha uu diidayo waxyaabaha uu maaragtay aan aanay u baahnayn in loogu sameeyo dadkaas waan gartay En, dhegeystayaal kala duwan oo n eh, barta facebooka aragtidooda kusoo dhiibtay n ayaa qaarkood waxay leeyihiin xilligan eh, berigii hore fasaxa hadeer tusaale ahaan eh, cabdifataax nuux jaamac in la yidhaahdo kale iminka maba baxaan buu leeyahay dhalinyaradu oo n facebook ayaa lagu mashquuliyey caruurtii n marka wuxuu leeyahy waxa macnaha dhinacii teknolojiyadda u bedeshay n dhegeyste kale isaguna cabdikariin maxamed cige laydhaa ayaa isna wuxuu leeyahay n wax badan waxaa ka bedelay fasaxoodii oo saameyn ku leh dhinacii teknolojiyadda marka markaad eegtid aragtiyahan ay dhegeystayaasha laftigoodu ay qabaan sida cabdikariin maxamed cige iyo n oo kale ma isleedahay saameyn qudheeda qofkii waxa ku leh dhinacii teknolojiyadda casriga ah way way way jirtaa casrigaas de wuxuu ka bedelayaa inuu arko en, inuu arko waxyaabo badan oo unkii ka socda laakiin taa laftigeedu mararka qaarkood bay dhib ku keentaayo wax sidaan ku bilaabayba waxaa dhici karta waxyaabaha en, big- en, picturada ay ka helayaan wadankii oo kale inaanay fiicnayn ama sida loo intii ugu liidatay oo kale ay mararka qaarkood ka helaan en, en, en, waxyaabaha facebooka iyo waxay ku mashquulsan yihiin ama waktigaba ka qaado marka way jirtaayo waxyaabo badan oo ay ku lumin lahaayeen wax iyaga en, anfacaya oo ah, in macnaha anfacaad u leh baanay marka mararka qaarkood ay kaga mashquulaan oo wadankii tegistiisii iyo la xidhiirkiisiiba ay ka mid yihiin
n bal magacaaga adoo igu bilaabaya waxaan jeclaa n barnaamij waxaa cabdimarti ku ah cabdirashiid oo madax ka ah iskuul ku yaala n minnesota n inta aanan u gelin su-aashaad qabtid bal maxaad ka xusataa waagaa dalka joogto kale xilliga fasax maxaad ku qaadan jirteen dabcan dalkeenii ama guud ahaan markii la joogay soomaaliya saad la socotid xiliyada waxaa la fasixi jiray iskoolada bisha lixaad ilaa bisha sideedaad ama bisha sagaalaad inta udhexaysa oo kale marka dabcan soomaaliya markii la joogay hadda tusaale ahaan magaaladii aan ku noolaay oo kale marka iskoolkayga la fasaxo waxaan aadi jiray ama magaalooyinka kale ii dhow dhow ayaan u tegi jiray fasaxayga ama xiliyada qaarkood waxaan aadi jiray deegaanada baadiyaasha ama tuulooyinka oo kale si maxaan dhahaye aan usoo arko waxyaalo kala duwan ama cilmi kororsi aan halkaa uga soo barto oo sida xoolahoo kale oo ama meelaha dhulka barwaaqada meelaha maxaan dhahayay geela caano uga soo cabo oo kale oo aan Waan gartay.
u aado tuulooyinkaas ayaan aadi jiray cabdirashiid waa marti ku ah barnaamijka oo wuxuu ka hadlayay bal dhallinyarada xilligan ama qurbaha ahaad fasaxyada ku qaataan ama dalka ku qaat wax- wax su-aala muu qabtay ha dabcan cabdirashiid waxaan weydiinayaa wadamadan qurbaha iyo way kala gedisan yihiin iyo dalkeeni soomaaliya oo kale tusaale ahaan hadda wadamadan qurbaha ama america ama north america ama eurubta oo kale waxaan dhihi ka- een, marka waxaan rabaa inaan weydiiyo fasaxyada oo kale een, een, een, qofku muxuu een, een, een, een, ku buuxin karaa meeshuu ka aadi jiray een, een, een, ama uu magaalooyin kale oo soomaaliya si usoo barto aadi jiray ama uu aadi jiray een, deegaanada baadiyaha oo kale halkan muxuu ku buuxin karaa een, qofka dhalinyarada ah sidoo kale een, dhalinyarada soomaalida hadda waxaa soo baxay teknolojiyo een, adduunku hadda wuxuu noqday adduun casri oo adduunku wuxuu noqday adduun kooban oo hal xaafada Een, tusaale ahaan dhalinyarada waxay isticmaalayaan facebook twitter instagram snapchat teknolojiyad aad u fara badan muxuu faa'iido u leeyahay dhalinyaradu ay ka faa'iidaysan kartaa een, muxuuse khasaare u leeyahay n su-aasha uu dhegeystaha dalka jarmalka ku sugani ina soo weydiiyey iyo weliba faallada uu bixiyey iyo weliba faallooyinkii ay dhegeystayaashu ku qorayeen dhinaca n bogga facebook oo kale markaynu eegno s- ma is leedahay dee teknolojiyadii qudheedii waa fasaxii la qaybsatay dhallinyaradii Eh, waxa weeye muhiimaddu m- inta badan waxaa loo noqdaa guryihii ay caruurtu joogeen haddii aan dhaqankii looga eh, sheekayn oon looga dhigin inuu aad runtii de wax muhiima u yahay marka aan waxaan odhan lahaa oo runtii aadna ay ugu mahadsanyihin waalidiinta soomaalidu hadda aad bay ugu dadaalaan in horta bal dhaqankaas ay ardaydu ay arkayaan ee ee kale inkastoo ay dhaqanada kaleba ay fiicanta in la barto haddana in bal horta dhaqankiisa uu ka bilaabo inay wax oo xataa dadkaynu la joognaa ay u arkaanba inay muhiim tahay inuu qofku dhaqankiisii marka horeba uu ka bilaabo xataa mararka qaarkood bugaag badan baa qorta ama dad badan oo een, een, een, een, een, baaritaan ku mashquulsan een, een, cilmiga baarista waxay yidhaahdaan waa inuu qofku marka hore isaga tiisa soo dabaraa si uu ta kale marka u buuxiyo marka een, sida afafka oo kale qofku waa inuu afkiisa marka hore garanaya intaanu afka ajnabiga aad u garan oo mararka qaarkood la yidhaahdaba maaragtay kaasaaba muhiimaba marka in waalidkiina ay ku mashquulaan sida ay haddaba ugu mashquulsan yihiin ayuun intan kasii badiyaan waayo meesha caruurtan joogaan waxa weeye dhaqamadii sidaad sheegtay technologigiiba aada uga xoog badan oo inta badan waktigii ka qaaday waxaa laga yaabaa inaadan ardaygii arag eh, saddex saacadood afar saacadood ama facebook iyo technology kale oo aan anfacayn uu ku mashquulsan yahay waxbarasho maaha marka in eh, loo badiyo halkaa loo geliyo bal saacad laga soo jaro oo loo geliyo in dhaqankii looga sheekeeyo mararka qaarkoodna runtii haddii aad een, wax xiisale looga dhigo oo loo xiisogeliyo waa way soo jeesanayaan oo waxaad moodaa inay uba u ooman yihiin mararka qaarkood haddaad laakiin waa inaan la nimaadno kartidii iyo xirfadii aynu ku samayn lahayd taas su-aasha ugu dambaysa haddaan ka dhigo ma ku filan yihiin waxaa jira toddobaadyo eh, dhaqanka eh, waxaa la qabtaa tusaale ahaan meelo kala duwan der kanada oo kale dhowaan toddobaadka soomaalida lagu soo gebagabeeyey london toddobaadka soomaalida lagu qabtaa en, meelo kala duwan oo soomaalidu ku badan tahay en, tod- kulanaa jira la yidhaahdo toddobaadyada oo haay oo kale marka kulanadaasi ma isleedahay wax badan bay iyaga qudhooda u hayn karaan oo waa fursad ay haystaan dhallinyaradu ay ku madadaalan karaan xilliga ay fasaxyada ku jiraan
runtii aad bay dadkaas qabto een, een, sida barnaamijyadaas oo kale ama een, een, aad bay u mahadsan yihiin waayo waxyaabaha qura ee aynu runtii ku hayn karno dhaqanka wey haddana waa intaasoo laga sii badiyaabaa kasii fiicnaan lahayd oo runtii fasaxyo badan baa ku jira markaad eegtid ardayda een, xilliga ay fasaxyada leeyihiin oon la sugin un xilliga samarka ee la sugaba xilliga spring oo kale iyo markay leeyihiin winter break oo kale iyo waxyaabo badan baa la samayn karaa oo runtii marka fasaxyada in oo lasii badiya baa weliba kasii fiicnaan lahayd oo aan aan loo sugin waayo wakti badan ma haysano inta badan ardayda dhaqankii lagu baro oon ahayn fasaxyadaasun marka in la intii laga gaari karo aada loo badiya baa run waan laakiin aad bay uga faa'idaysteen runtii labadaa wiig iyo saddexdaa wiig ee la geliyo samarka guud ahaanba dhegaystayalinta waxaa inagaga eeg xubintii wicitaanka ee qaybta ka ahayd barnaamijka waa go'aankaaga waxaana marti ku ahaa cabdirashiid cali warsame maamulaha dugsiga hoose ee caalamiga ah ee magaalooyinka mataanaha ah ee ku yaalla minnesota ama loo yaqaano twin city international elementary school taniyatina barnaamijkaas lamida ku kulmino waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
aad iyo aad buu mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar una la socodsinayay xubintaasi wicitaanka ee barnaamijka waa go'aankaaga haatanna waxaad kusoo dhowaataan xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya
bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa cabdirasaaq bare jaamac cabdi bare oo jooga magaalada hargeysa ee runtii tahriibka oo badahan maalmahan dambe ay dhegaheena ka guuxaya waa musiibo qaran oo ku habsatay qaranka soomaaliyeed meel kastay joogaanba runtiina waxaad arkaysaa malaayiin ku dhimanaya waa dad inaga baxaya oo jeenigeeniya runtiina waxa aan aada uga xumahay inay ka hadli waayaan mas-uuliyiinta ugu sarreysa ee maamulada soomaalida dhammaan waxaan ugu baaqayaa inay u naxariistaan dadkaasi ka baxaya runtii waa jeeni naga mid a runtiina waxaan u malaynayaa ubaxaasi in aanu dib inagu soo noqonaynin waan tiiraansanahay runtiina cabdibarahaan waxaan filayaa inay dad badan oo asxaaba iyo hooyooyin badanba ay ku murugsan yihiin dhibaatada ku habsatay ee dhawiilasha iyo dadka ay walaalaheena
haatana dhinacii kaalimaha sugaantan mar labaad dib ugu noqonno waa heesta wardheer iyo fanaaniinta cali dhaanto iyo canab indhadeeq
kan jeclahayen u jelo ma war dheer baad jirtaye oo hele hele helele ma war dheer baad jirtaye
tan jeclaayeenoo jirkoay iyadeegu la joogtaa iyadeegu la joogtaa kan jeclahayen u jelo ma war dheer baad jirtaye oo hele hele helele ma war dheer baad jirtaye
tan jeclaayeenoo jirkoay iyadeegu la joogtaa iyadeegu la joogtaa
kan jidi dheer u marayo jaamaco wiila joogay oo hele hele helele jaamaco wiila joogay jinaawagoni ila joogeen miyaan jeebsan karaaye miyaan jeebsan karaaye kan jidi dheer u marayo jaamaco wiila joogay oo hele hele helele jaamaco wiila joogay
jinaawagoni ila joogeen miyaan jeebsan karaaye miyaan jeebsan karaaye
jeexehaygii rumaado yaa goodahay kula joogay oo hele hele helele yaa goodahay kula joogay
jahagu ijite yaliibaan kula jooga yaliibaan kula jooga
ee jeexehaygii rumaado yaa goodahay kula joogay oo hele hele helele yaa goodahay kula joogay jahagu ijite yaliibaan kula joogaa oo helleelo yelleelooy yaa afreer kula joogaa jacaylkeena ijidmooy kormaan soo abjarnaaye oo helleelo yelleelooy kormaan soo abjarnaaye
Arosan ujehene, ya jahaga ichoche. Oh, hele, hele, hele, hele, ya jahaga ichoche.
aan jeclaayeenoo jirhkoay iyadigu la joogtaa oo helleeloy helleeloy iyadigu la joogtaa Kan jeclaayeen u jiro, ma war dheer baad jirtaye. Oh, hele, hele, hele, hele, ma war dheer baad jirtaye.
jinaawoni ila jooge iyaan jeebsan karaaye oo helleeloy helleeloy iyaan jeebsan karaaye Kan jidheeru marayo, jaamaco wiila joogay. Oh, hele, hele, hele, hele, jaamaco wiila joogay.
jahagu ijite yalibaan kula joogaa oo helleeloy helleeloy yaashinila kula joogaa Ejeheygi rumado, yaa goday kula joogay.
heestaasi wardheer iyo fanaaniinta cali dhaantiyo canabindhadeeq waxay dhegaystayaal u dambaysay barnaamijkii waa go'aankaaga dhallinyarada oo toddobaad walba maalmaha talaadada iyo khamiista dhegaysataan inta haddii la idhahdana toddobaadka dambe kulmi doono ka horse lixdii barhka berri aroortii oo anigu ah maxamed cabdi saare cabdi axmed iyo dhammaan saaxiibada v o idinkaga tegaya sidaas iyo caawaysin wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.